magaalada boorama ee gobolka owdal ayaa lagu qabtay munaasabad xaragga looga jarayay xarunta wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta gobolka owdal oo dhismayaal cusub iyo dib u diyactir lagu sameeyey munaasabadda xaragga looga jarayay xarunta wasaaradda howlaha guud ee gobolka owdal ayaa waxaa ka qaybgeliyay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha maamulka somalilan mas-uuliyiinta gobolka owdal iyo maamulka magaalada boorama saleebaan aadan samatar agaasimaha wasaaradda howlaha guud ee gobolka owdal ayaa ka warbixiyey munaasabadda xiriir jirka xarunta wasaaradda waxaa halkan lagu daahfurayaa xafiiska wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeenta gobolka awdal oo runtii laga dhisay xafiis ballaadhan oo qurux badan oo ka turjumaya wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeenta maxaanku shaqada guud ee ay u qaabilsan tahay qaranka wasaaraddu iyada oo maad aragti maxaanku dhahday u qaabilsan qaranka dhulka waxay maanta halkan guddoonsiin doontaa wasaarado badan oo gobolka ah dhul ay ugu adeegaan shacabka ay maad aragtay siiyaan baahiyaha kala duwan xubnaha goobjoogga ahaa munaasabadda ayaa dhankooda bogaadiyey dhismaha cusub ee wasaaradda howlaha guud ee gobolka owdal maamulka somalilan
waxaan ku faraxsanahay oo kale in maanta wasaaraddii howlaha guud ay leedahay xafiis weyn oy ugu adeegto dadweynaha gobolka awdal ee imanaya xafiiskeyga waxaa halkaynala joogo iyaguna wasiirro kale oo iyagana aan ka rajaynayno intii lihina way leedahay inta kalena aan ka rajaynayno in iyaguna xafiisyo kuwaas la mida oo kale ay dhisaan
kulley maanta waxaa weeyaan waa madal waa madal aad iyo aad u quruxsan waa madal xarika jareed oo lagu soo bandhigayo xooggii iyo maskaxdii iyo maalkii la geliyey waxa weeyaan wasaaradda oo ay ka muuqato qof kastoo soo galaa waxa weeyaan uu ka makhraati yahay intayadan fadhidaana maanta makhraati baa ka nahay maanta waxaan halkan isku nimidnay hambalyadan quruxda badan leh ee wasaaraddani maanta inoo soo bandhigtay wasiirkii soo qabanqaabiyey iyo iskuduwaha gobolkaba waxaan leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad waayo waa wax qurux badan run ahaantii annaga wada shaqayn badan baa naga dhexaysa wada shaqayntaasoo ah wixii nashqada ee magaalada wixii hore iyo waxaan dambe iminka soo socda wixii hore la nashqadeeyey iyadoo laga sii qaadayo loo waafajinayo sidii ay markii hore qorshaha loo dhigay dib u dayactirka iyo dhismaha cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo goryeynta gobolka owdal ee maamulka somalilan ayaa door muhiima ka qaadanayso dardargelinta howlaha shaqo ee wasaaraddaasi